bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal hamiin fayla weliba ha ka dhawaadasanaa warkii hamiinama ee idaacadda raadiyo baydhabo qodobada warkaana hamiinamaysan ka dhegayso doontaanna madaxweynaha laftigreen oo ciidamada diyaaran garuubi ee al-shabaab oo tobabaran ka hiri magaalada baydhabo maalinta caalamiga oo laado ojeekala kahoosi magaalada baydhabo maamulka degmada baydhabo oo ku qiybgalay dekraashin oo la deersida danyar ee siyaasiyiinta gobolka waqooyi oo walca ku muujiya fargelinta sukuwada madaxweyne farmaajo xafiiska ra-iisul wasaare rooble oo fariingandiri madaxweynaha galmudug norway oo soomaaliya ku caawi doonta dhaqaalo doorashooyinka maraykanka oo diyaariyay qorsho ciidamada iyo hadifaanka nagaan soomaaliya madaxweynaha jubbaland oo kulan la qaadayay mas-uuliyiin ku tirsan qaramada midoobe qodobada warkaan hamin akhbaaraadka bannaanka dhigi doontaana wasiirka warfaafinta dalalka carabe wasiiradda warfaafinta dalalka carabeed oo shiranka furmi kaahira iyo askar lakadili ee qarax kudhii wadanka yaala duleedka banisaad waayahay dhegaystayaal weliba waa hamiinama arbaaca taariikhdan iyo kabeeganta tumilata bili toddobaad ee lamada kun laatikooda haddana ha ka dhawaado qodobadii warkaana hamiinama oo faahfaahsan waayahay dhegaystayaal kabilaabay qodobkan kooriya ee barnaamijkana warkaan hamiinama madaxweyne leftigreen oo ciidamaha diyaar garow diyaar garoowi la dagaalanka al-shabaab oo tobabarhan ka hiri magaalada baydhabo sida faahfaahinta warkan usnen faafa cabdirashiid ismaaciil abuukar anteena madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo uu weheliyo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya xasan xuseen xaaji ayaa maanta magaalada tana baydhabo tababar u soo xiray dufcaddii lixaad ee lagu tababaro dugsiga tababarka qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee magaalada tana baydhabo munaasabadanna tababarka loogu soo xirayey waxaa ku sugnaa taliya-xigeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal cabaas amiin taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal maxamed sheekh cabdulaahi ciirow iyo safiirka dowladda u k ee soomaaliya ambasador kate foster taliyaha qaybta lixdanaad iyo taliya ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo munaasabadanna ka hadlay ayaa tilmaamay in dowladda federaalk soomaaliya dadaal xoogan ay gelisay dib u dhiska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo tayayntooda laga bilaabo saacadan oo koorsada loo soo xirayo waxay bilaabi doonaan hawlgal oo la arki doono insha allah maalmaha dhow guulaha laga gaaray waxaan ognahay ururkii ka horreeyey ee afartan iyo shanaad oo koorsada dhammaystay oo ka horreeyey ururkan waxay muujiyeen karti iyo geesinimo waajibaadkii la siiyeyna way dhammaysteen oo muxuuha si sax ay u gudinayaan cadowgana way ka adkaadeen ururka afartan lixaad oo hadda hortayn taaganna sidoo kale ayaan rajaynaynaa shalay ma ay tahay meeleeraay ee shabaab la digaali meeshileedu ay tahay dadkii aad ku tabti oo tuuli aad ku tabti geega la barakiyo waay dhibaatada kuwii jirto waay geegi beermal abuuro waay xoolo dhammaadeen hortil walaa ka dhagamaan intaas ahaytay dadka la fado intii difaacan dadka la fado intii dadkii meeliyo ka nagaan dadkii hor suran waa askartiin waa hadda fiiso asiilisu ku fado ahaya intii ku howlgallaan dadkiina ka nagtaan cadowgiina meel ku biidaan oo ku burburidaan safiirka dowladda u k ee soomaaliya kate foster ayaa sheegtay in dowladdeeda ay diyaar u tahay ka qaybgalka tababaridda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyadoona xusay in dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ay ku gacansiin doonaan soomaaliya wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan xuseen xaaji ayaa tilmaamay in dowlado dhowr ah oo ay ka mid tahay u k ay dowladda federaalk soomaaliya ka codsadeen in laga gacansiiyo tababarada ciidanka taasi oo uu sheegay in u k ay ku mahadsan tahay sida ay uga qayb qaadatay taageeridda iyo tababaridda cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan qaybta lixdanaad wuxuuna tibaaxay in dowladda federaalk soomaaliya ay ka go-an tahay tayaynta ciidamada qalabka sida isagoona xusay in uu u hambalyeynayo cutubyadan maanta ku soo biiray ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee tababarka loo soo xiray waxaan sii wadaynaa wasaarad gaashaandhe ahaan inaan la xiriirno dalalka saaxiibada aan nahay ciidamo qaran oo ku fulan soomaaliya ilaalin karo madax bannaanideeda iyo gobonimadooda ilaaliyo yaan ku dadaalahayna insha allah ugu dambeynna madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa cutubyadan maanta tababarka loo soo xiray u sheegay inay u diyaargaroobaan dagaalka dhan ah al-shabaab wuxuuna sidoo kale sheegay in looga baahan yahay inay u istaagaan difaaca dalkooda diintooda iyo dadkooda adinku intaanoo tababara qabo waxaa weeye waa nasiib darro weyn waxaan rabnaa marka annagoo og daruufta lagu jiro iyo waxa socdo iyo dadka hortaagan dowladnimada soomaaliya iyo dhibaatada ay wadaan tababarkiinnan in looga faa'iidaysto aad dalkiinna iyo dadkiinna iyo diintiinnaba aad ku xoraysaan cadowgan iyo gumaysigan iyo ciyaalkan yaryarka ah oo maskaxda laga gumaystay oo ummadda hooyadoodii aabbahood lagu soo diray aad ka qabataan howlgallana fulisaan deegaanada la haystana aa xoraysaan jidadka oo dhanna aa isku furtaan adinkoo adeegsanayo tababarka aa qaadateen iyo treeninka qiimaha badan oo laydin sidoo kale madaxweyne laftagareen madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ayaa tilmaamay in dowladda federaalka soomaaliya iyo koonfur galbeed soomaaliya ay u istaagayaan qalabaynta iyo tayaynta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed si loo ciribtiro al-shabaab ciidan mahadsanyi cabdirashiid antena maamulka degmada baydhabo oli baa ku qeyb galena deekraashin oo la deersiyey dadka danyartee sada faahfaahinta warkan wasanin ka fiiriyo maxamed cabdiraxmaan ibraahim jirow
deeqdan oo loo soo wakiishay gudoomiyaha dhallinyarada degmada baydhabo isaaq xasan maxamed ducaysane ayaa waxaa looga faa'iideeyey toddobaatan iyo kow qof oo baahiyaha gaarka ah qabaa kuwaasi oo laga soo xulay kaaminka ku yaala magaalada baydhabo deeqdan oo isugu jirtay bur bariis sokor timir iyo saliid ayaa waxaa iska kaashaday hay-adda berley maayaquus foundation iyo wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabduqaadir maxamed nuur jaamac dadka deeqdan looga faa'iideeyey ayaa waxa ay ahaayeen dad argala iyo kuwo curyaamiin ah waxayna isugu jiraan waayeliin iyo caruur yaryar wareejinta deeqdan ayaa waxaa goobjoog ahaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed maamulka gobolka iyo kan degmada baydhabo isaaq xasan maxamed isaaq ducaysane oo ah wakiilka deeqdan ahna gudoomiyaha dhallinyarada degmada baydhabo ayaa faahfaahin ka bixiyey deeqdan oo ay maanta qeybiyeen iyo ciddii soo dhiibatay isagoona u mahadceliyey mas-uuliyiintii kasoo qaybgashay wareejinta deeqdan walihanin wakiiladana hay-adda berey mayaqus foundation oo mayle raayis liinka talagali dadka naafada e iyo dadka indhoolayaasha e lamadaas noocya liinka talagali maamulka degmada baydhabo isigna markhaati ku etin goobjooga ku etin ini mayle raayis dad naafo e hindhoolayaal e unwalsiini isigna goobjooga ku etin bixinteena waabanay kulqiib qaadatin ciidan mahsantin guutahaan wali mahnagaane hay-adda berey wali kale mahnagaane oo isuna kaalin weyn kugaaday wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka soomaaliyeed mudane cabdiqaadir maxamed nuur jaamac oo isuun xaqiiqdii kaalin weynii kulaqaadaysi deeqdan gacantaan hangalafadii dhammaantooba eedaan mahadsanyin gudoomiyaha degmada baydhabo xasan maal axmed bikoole oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu u mahadceliyey ciddii soo sadaqaysatay deeqdan iyo mas-uulkii loo soo wakiishay hay-addu oo dadka meelaraasmahay booste ah oo tabar doron anka deegti meelaraa berey iyo maayaquus eedaan ka mahadnagayoon way kale mahadbilaana jeediya wasiirka ee maxaa federaalka masar cabdilqaadir jaamac oo dowladda federaalka usiina mahadbilaana jeediya waa yani arrin muhiim ah way kale mahadin jeediyey dhalliroodii oo degmada baydhabo oo una magacawni aan magacaawni in meelaraas in shaqeeyaan bulshada isku hirka magaaladan dhallinyarada in ka shaqeeyaan nin magacaawinna eed iyo eedaa meelaraas mahayn hambaliye shaqa fayla qobdan xildhibaanad bishaaro cali nuur bishaaro gaawey oo iyadana qayb ka ahayd wareejinta deeqdan ayaa waxa ay u mahadcelisay hay-adda berley mayaquus foundation wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya iyo dhallinyaradii loo soo wakiishay wareejinta deeqdan inta wali ku salaamey dhallinyarada ee degmada inta ku salaamee oo geega oo naafada oo lan qayb yahay boosti iyo hindhooliyaalka inta raashin iyo timir iyo sokor iyo saliid ilanka qayb yahay hay-adda berey mahad santa lankihaan ku shaqeeyey oo antun hadda oo horumar ay ku shaqeeyay dhalinyarada ebadshooyaalidyoba ka shaqeeyay jareen horumarkan dhalinyaradu eedahan ka shaqeeyay jirtay si ku daranta ku tabaabal xuntuba ka shaqeeyasi ilaahay nimcadiisu alxamdulilaah rabbil caalamiin wali ilaahay inka mahadiyaan inka shukriyaane inta geeg hadda oo antun masaakin ee inta lanka qaybiyahay wasiirka cadaaladana ka salaamana mid ka mid ah dadkii loo qeybiyey deeqdan ayaa dhinacooda u mahad celiyay cid allaala ciddii soo abaabushay mashruucan geedka aragday oo deegnanasi ma inta kaaragaaye oo galantaybu kataabadaay timir bariis bur sokor sariir intaasan ninkadaagi ay ninkadaagi wasiirka cadaaladda oo aragday jaama oo aragday federaalka e maadsinyo jazaakumullahu khayran laha tiidiya kale heeyadda beray la araw maadsantayaana jazaakumullahu khayran lana maxamed cabdiraxmaan ibraahim raadiyo baydhabo magaalada baydhabo
waayahay weli dhegeystayaal warkii haminama ayaa ka guda jarna maalinta caalamiga ee olaada africa waliba jekala kaxusay magaalada baydhabo sida warkan wasiniinka faahfaayo maxamed bare hilowli jecelow munaasabad la ku xusay maalinta ciyaalka yamiba geeka la kakowaday magaalada baydhabo oo ay hagabanqaabadii wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya furitaanka munaasabada yamibaa ku qeyb galay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya madaxda maamulka gobolka baayo kan degmada baydhabo furitaanka munaasabadun yamibaa ku hadlay qaar ku mid a dadkii ku qeyb galay xafladun yamibaa tilmaamanay in maalintun keliya linka koobna ciyaalka afrika gaar ahaan ciyaalka soomaaliyeed waana lambaahinye in la ku warhayo ciyaalka aqoonta ee
gii midooda afrika ayaa fariistay waxay go'aamiyeen in maalintaa la maamuuso lagana dhigo maalinta caruurta afrika maalintan waa maalin aad iyo aad u weyn caruurta afrika waxaana laga hadlaa badanaa waxaa la wacyigeliyaa in kor loo qaado tayada waxbarashada caruurta afrika ay leedahay koray dhanki waalidka dantan koynan yooba isii deersiyaan ciyaalka naftirkiin ogaada dadka wasaaradooy ogan ciyaalka siinakaaladayo dadka ciyaalsha ogaada koro mise kal hiraabti maynahan bahaayan ogaada kor kii ogoongaha takandarasiya isu sheega kor hay-adoogii iyo waalidiintii iyo maamulkii oo ka howlan ini ciyaalka walla bara hatana welibase siman wallan bara migil iyo bilaan kurii iyo gebir iniyoos isku wada mid eh ma aragneedan ku qiib qaadadan hanagatoy walbarashada hanagatoy walkasta xuquuqe oo jaran inisi isku wada mideen ku qiib qaadadan dhinaca kale mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ku hadlay maalintan muhiimadii aan la taciyaalka gumaysi oo debanahay way liska adeejiyay iyaalka liska adeejiyay dagaalada sokay markii gobsadi may hadda kolley astaagninata ini walaagas badan oo dhiyaayaan iyaalka lakugu waawiyey ini iyaalka waqtiyadii dembi walbarasho diblanka noolay walbadadoo gadeen geekana maalintii adduunka afrika wali ee iyaalka feestadii oo kolley maalintii asteentii oo ma intay kolley wasaarad walbadan agobati geekana waybantinayla fadhiye tumunka xaafadood hooyooyinsho tumun gabdhood oo arrimaha bulshada ee wasaaradda haweenka shaqaalishe ibaynayla jireen inta way fadhiya gadoomiyaha arrimaha bulshada degmada ka dambeyntii gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada baydhabo aadan cali aadan aadan carab oo munaasabada hiraayamaba usa ka ammaanay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed sadaya hankaban qaabadi munaasabadu usoonu xusiyey muhiimadiyo lata maalintaana
horta may marka horantan ku hambalyeena maadaama maalinta ayaalka afrika ata horta ayaalka geedka guud ahaan afrika meel kastiyo roogan hambalyo hambalyo runtii wali lanaha insha allahu walbadan alla hosi wali wahaa maalintaasi geedka farxadda ayaalka la dhiibsadaana wali wahaa maalinta ayaalka afrika tumility jong sanad kasta salin huse marka walinka mahadnagaanaha wasaaradda haweenka xaquul insaanka koonfur galbeed dowlad goboleedka koonfur galbeed afarta hay-adood oo mar walba qiib ku ah in barnaamijkan qiibkumada iyo kuqiibgaadaan yoonan mahadnagaan insha allahu maamulka degmada baydhabo wali diyaarinaya in oo maalintan la wiinay eedlan wiinay maalinta ayaalka maadaama ay ata eedlin wiinay marwelba hamiid gaaraysayaana munaasabada ciyaalka afrika yame balan astay sanad walba markii taariikhda ka beeganta tumilita belajun yame bala ku xusay guud ahaan qaaradda afrika gaar ahaan dalkan soomaaliyeed
ciidan mahadsanyi maxamed bare hilowle jecelow siyaasiyiinta gobolka waqooyi iyo walaac kumuuji fargelinta usugada madaxweyne farmaajo sida faahfaahinta warkan usnan gafiro maxamed cabdiraxmaan cali canjaa golaha siyaasiyiinta somalilan iyo walaac kumuuji fargelin sheegeen inuusan kahaaye madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo kureyd markii dib u habeyn iyo magacaabis guud ahaan laga sameeyey gudiyada doorashooyinka gaar ahaan hanga xil saaran doorashada kuraasta somalilan war-saxaafadeeda kubahii golaha siyaasiyiinta ayaa laga sheegay inay caddaatay in madaxweyne farmaajo uu si toos aan farageliyey hoolii guddiga xukuumaddii aan xil saartay kala saaridda xubnaha gudiyada doorashooyinka ee cabashada lagusheeni golaha ayaa weliba madaxweynaha iyo ka eedayn in guddiga wasiirada uusan kaa marin iniyo reed hanganaan xubno shaqaala dow dowladeed u horay lunkusaari liiska guddiga doorashada somalilan iyo orna xusi inayuusa ku mid ayey khadar xariir xuseen golaha siyaasiyiinta somalilan iyo waliba ayoo sheegan in madaxweynaha uusa dadaal weyn ka jara inayuusa gacantiisa ku qora shantii xubnood oo haytay inay xukuumadda iyo kadarta gudiyada doorashada iyo gudiyada xalinta khilaafaadka ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa golaha siyaasiyiinta somalilan ka baaqi inayuusa rooji faragelinta madaxweyne farmaajo uusa kahaayo dib u haweynta iyo magacaabista xubnaha ku mid nagdo gudiyada doorashada ee somalilan ku jeeda
waayahay afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim maclimu weliba ka dhaleeliyey madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qorqor inuu saladaay magacaabista xubno guddiga doorashooyinka ee lan gudbiye weliba saasoo kale ka dalbaday in dhammaan sida maamulada kale iyo hangudbiyan in galmudug iyo hangudbiyada xubno guddiga doorashooyinka afhayeenka ra-iisul wasaaraha maxamed ibraahim maclimu weliba uuse sheegay in ra-iisul wasaaraha uusa ka codsaday in madaxweyne qorqor inuusan sadhaqsi lahaan gudbiya liiska xubno guddiga dowlad goboleedka inta badan weliba aynahan hogudbiya ee ra-iisul wasaare liiska weliba walka bedelay doona guddiyada doorashooyinka dib fiiri doonan eri weli weli warlankuhayna dowlad goboleedka galmudug iyo dowlad goboleedka kale ee weli handarna maadaama waqtigii ee uusani socda shacabka soomaaliyeedna iyo fadhayan in la dardargeliyo howlo hirgelinta doorashooyinkii ee ra-iisul wasaare rooble iyo guddiga heer wasiir ee uuse magacaabay weliba kacodsadeen madaxweyne axmed cabdi kaariye qorqor in sida dhaqsiyo leh uusan gudbiya liiska xubno galmudug ee laga sugahaya muddada toddobaadka hayti yalaka eri war xukubahii xukuumadda soomaaliya wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane cabdiraxmaan ducaale beyle weliba jeeg la kulamay safiirka dowladda norway ee soomaaliya elen rogley oo inuu ku wada hadleena arrimo dhowre oo ka saabsan xiriirka lamada dal wasiir bayle iyo danjiraha elen rogley weliba sigaari aan ku wada hadleyna dib habeynta maaliyadda xoojinta dowlad wanaagga iyo dhaqdhaqaaqa doorashooyinka dalka weliba sharaf wingning e ee inuuna jeeka la kulana kulan muhiima la qaadada safiirka dowladda norway ee soomaaliya ee elen rogley welina kama hadnaqay arrimo kumidayin dib habeynta maaliyadda xoojinta dowlad wanaagga iyo dhaqaalo doorashooyinka dalka ayaa iri norway weliba mid kumid ah ee saaxiibada ankafayle ee soomaaliya welina qeyb muhiim ee ku qaadeena geedo socodka dib habeynta maaliyadda soomaaliya iyo eri wasiir bayle wasaaradda gaashaandhigga mareykanka weliba gacan xubeysa gacan kahayte diifadahayte iyo dib andirta soomaaliya ciidamo kumidayin ciidamada gaar ee mareykanka sida gacanta iyo anka siyaan ciidamada soomaaliya la dagaalanka maleeshiyaadka ururka al-shabaab qorshoon haddii hirgala weliba qeybkoyna dibhanaqowka go-aankii sida deg deg ah ee ciidamada mareykanka lonkusaari soomaaliya madaxweynihii hore ee donald trump lonkusaari bili january ee sanadka trump weliba soomaaliya kulabahay ciidamo deerow oo weliba todoba boqol oo askari walina keliya soomaaliya kareeway kun keliya oo iskare aana soona dhiniga tobabarka ku caawiya ciidamada dowladda soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam weliba jeeka habmaqal iyo muuqaale kulan la qaadaday agaasimaha gobolka bari iyo kangeeska iyo xerooyinka waaweyn ee afrika ahna wakiilka ee sare ee qaramada midoobey u n h c r ee nakwet salaami iyo ergiga gaarka ee haydo qaxootiga ee qaramada midoobe ee qaabilsan geeska afrika danjire maxamed cabdi afe iyo xubno kale kulanka waliba lanku hadlaya sidii la dardargelin lahay taageerada dadka qaxootiga weliba dadka ay ogna qadan lahayeen saameynta go-aanada ee dowladda kenya iyo ka hiraasa xeriyo qaxootiga ee kayaala weliba kenya welina kale uusu kulanka lanko falanqeey walanqowdowka baahiyaha qabaan dadka gudo ee dalka kabaraka ahaya wali kale madaxweynaha kulanka weheliyayay gudoomiyaha guddiga qaxootiyaalka iyo barakacyaalka ee jubbaland injineer cabdi xuseen maxamed weli dhegeystayaal weliba dhegeysaaytana warkii hamiinamo ee idaacadda raadiyo baydhaba haatana akhbaaraadka banaanka shirka konti koowaad ee golo wasiirada warfaafinta carabeed weliba jeekanka furmay xarumo dhexe ee xogxaynta cururada jaamacadda carabta ee kiyaala caasimada dalka masar ee qaahira ajendaha lanku hadlaya kulankan weliba kumid ahay qodobada la xiriiray istaraatiijiyada warbaahinta carabeed iyo dhaqdhaqaaqa qorshaha warbaahinta caalamka ee dibadda sida warbaahinta diiradda ansaare lahayti taageerada qadiyadda reer falastiin ee lagu horseeda lahay siyaasadda israa'iil iyo ka dhanka ee falastiiniyiinta ka hor furitaanka shirka wasiirka warfaafinta dalalka carabeed wasiirada warfaafinta dalalka carabeed weliba islameel la keenaa ajendiyaalka shirsho iyo markaasi ka wada hadleen wadatashi anka muhiimsan ee doorka warbaahinta carabeed ee kuga horseeda lahayn cudurka ee covid nteen dhanigi kale wasiirinta warfaafinta dalalka carabeed iyo wafuudda kale weliba ka wada taladeena sidii xoogag sidee xoogaga guud ee ururka ama jaamacadda carabta ero jaamacadda carabta ee abu axmed abu kheyda ilo deegaanka iyo sheegaha in saddex askari ku tirsan militariga dalka ka geeriyoodan qarax miine ee oo la dhikay waddo kataala duleedka degmada ee benisad ee gobolka diyaala ee bariga dalkaasi weliba iraaqa qaraxa weliba la sheegay in la beegsaday gaare ciidamo oo maraaye tuulo labaatan shan kilomitr dhinaga koonfurku ka beegan caasimada gobolkaasi ee bacquub bacquuba dooga magaaladaasi ee najmas al sadi weliba la hadalay wakaalada wararka shiinaha ee shinwa olin uusan sheegay in qaraxaasi uusa burburiye in qaraxaasi uusa burburiye gaariga markaasi militariga saarna iyadoon markaasi zed askari la socday gaariga iyo geeriyoodeen maleeshiyaadka kooxda daacishka ka howlgalaasa gobolkaas weliba la kabtoonsanyaa iniyoo ku dambeeyeen qaraxaasi xaalada ammaan ee dalka ciraaq weliba muuqata inay hagaagti tan ilaa marka ciidamada ciraaq sabuuxda anka ilaaliya sheegteen in daaciish markaasi iyo ku adkaadeen ee sanadkii lamada kun tumi iyo toddobade dhegeystayaal weliba taninka dhan warkii haaminama idaacadda raadiyo baydhaba sunkoy warka weliba ku dhehensaasan raadiyo baydhaba muujada tasiye sagaalbiisan shamagartis iyo live streamka hatabeed alaaledi warkaana dhaafi weliba dib ku dhegeyso kortaana raadiyo baydhaba dot net iyo ayaan dib ku dhegeyso kortaan weliba taninka dhan warkii haaminama idaacadda raadiyo baydhaba oon cabdimujiid aadan ugu karasiino soosiyay jokarnin farsameeyey